alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin slى اllahu wslama wbaarak calىa nabiyina mxamed alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllahu wslama wbaarak calىa nabiyina mxamed wcalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa cumdat اlaxkaam lilimaam xaafid cabdilkani almaqdisi raximah اllahu tacaala waxaan ku jirnay kitaabu الzakaa wa can cabdillaahi bni zaydi caasim almaazini radia allahu canhu waxaa laga wariyey cabdullaahi bni zayd ibnu caasim almaazini radia allahu canhu ilaahay raalli ha ka noqdo raalli ahaansho ilahay ha u siyaadiyo qaala inuu yidhi lama afaa allaahu ilaahay markuu u soo celiyey nebi maxamed calaa rasuulihi rasuulkiisa markuu u soo celiyey xoolihii gaalada yowma xunaynin maalintii xunayn markuu u soo celiyey qasama nebigu waa qeybiyey calayhi الsalaatu wasalaam xoolahaas ilaahay u soo celiyey dagaal la'aan fi nnaas dadkii buu u qeybiyey wa fi lmu'allafati quluubuhum wuxuu kaloo u qeybiyey si gaar ah dadkii qalbigooda la soo dumayey oo islaamka la jeclaysiinayey walam yucطi nebigu ma siinin calayhi الsalaatu wasalaam alansaara nimankii ansaar reer madiina shay-an waxba kama siin fakaannahum waxaabaad mooddaa wajaduu wajaduu fii anfusihim inay naftooda wax ka tirsadeen ama wajaduu fii anfusihim inay ka murugoodeen arrinkaas ay xasinuu arrinkaa inay ka xumaadeen oo ka murugoodeen ayaad mooddaa markii xoolihii wax laga siin waayey dadkii kalena xoolihii la siiyey arrinkaasi wajaduu fii anfusihim ay xasinuu way murugoodeen way ka xumaadeen id lam yusibhum id cille lam yusibhum ma asiibin oo ma soo gaarin maa asaaba annaas dadka wixii soo gaaray dadku wax xoolahay heleen ayagu may helin marka inaysan helin dadku waxay heleen oo xoolo ah arrinkaa waa ka xumaadeen fakhatabahum nabigaa u khudbadeeyey calayhi salaatu wasalaam khudbo weliba si gaarah iyaga ku tacalluqda si gaar ah ayuu nabiga ugu khudbadeeyey faqaala nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yaa macshar alansaar ansaar kulankeediiow yani isu imaatinkii ansaarey alam ajidkum miyaanan idin helin yani raggaa meesha fadhiga waa dad ansaar keliya weeye ayaguu la hadlayaa marka alam ajidkum miyaanan idin helin dullaalan xaalaad tihiin kuwa lunsan ay alam udrikum miyaanan idin soo haleelin oo aan idin imaan dullaalan idinkoo lunsan oo markaasi ku sugan shirki iyo kufri iyo gaalnimo miyaanan idin imaan oo fahadaakum ullaahu alla miyuusan idin hanuunin bii aniga sababkayga miyaynan hidaayo ku helin wa kuntum miyaynan ahayn mutafariqiina kuwa kala tagsan oo markaa wax idin kulmiyaa uusan jirin idinkoo markaasi islaayey oo qabaa'il u kala tegey idinkoo sidaa ku sugan miyaanan idin imaan oo faallafakum ullaahu alla miyuusan idin kulmin oo isukin keenin bii aniga sababkayga oo ummad midaysan miyayna noqon wacaalatan ay alam ajidkum caalatan soo idinma helin idinkoo ah fuqaro ay fuqaraaa laa maala lakum waa jamcu caa'il waa faqiirka aan waxba haysanin weeyaan idinkoo fuqaro ah waxba aan haysan miyaanan markaasi aanan idin imaan miyaanan idinla kulmin oo faaqnaakum ullaahu ilaahay miyuusan hani idinka dhigin hodan risqigii miyuusan idiin fidin xoolaha aad hesheen hanimadu ka mid tah bii aniga sababkayga kulamaa qaala mar kastoo nebigu uu yidhahdo calayhi salaatu wasalaam yacni kelmad jumlooyinkaa ka mid ah mar kasta uu ku hadlo qaaluu waxay odhanayeen allaahu warasuuluhu ilaahay rasuulkiisa ayaa amanu gallad badan ilaahay iyo rasuulkiisa gallad bay nagu leeyihiin marka sidaasay nebiga ugu jawaabayeen calayhi salaatu wasalaam allahu warasuuluhu aman qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa yamnacukum maxaa idiin diidaya an tujiibuu rasuula اllaahi rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam inaad u jawaabtaan maxaa idiin diidaya sala allahu calayh wasalam qaaluu waxay yidhaahdeen allaahu warasuuluhu ilaahiy rasuulkiisa ayaa amanu manni iyo gallad badan yani jawaab kale ma hayno inay ilahiy rasuulkiisa gallad nagu leeyihiin mooyaane wax kale ma hayno qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam low shi'tum haddaad doontaan la qultum waxaad odhan lahaydeen ji'tanaa waad noo timid kadaa wa kadaa xaal aad sidaa iyo sidaa ku suganta marka riwaayadan may sheegin yacni kelmadahaas laakiin riwaayo kale ayaa sheegtay oo odhanaysa maxaa iigu jawaabi weydeen ood u odhan weydeen ataytanaa mukadaban fasadaqnaak ataytanaa waad noo timid mukadaban adoo lagu beeniyey baad noo timid oo fasadaqnaaka markaasaan ku rumaynay adoo lagu soo beeniyey baad noo timid waa ku rumayna waaya wamakduulan waxaad noo timid adoo qof kuu hiiliyo waayey fanasarnaaka waa kuu hiilin annaga gorab istaagnay waariidan waxaad noo timid adoo lagu soo eriyey oo beledkaagii lagaa soo eriyey fa aweynaaka waa ku soo dhoweynay wafaqiiran waxaad noo timid adoo faqiir ah fawaasaynaaka annagaa maalka ku siinay oo ku xiriirinay ku soo dhoweynay kelmadaha ma igu jawaabtaan marka hadda kada wa kada waa la ijmaaliyey laakiin riwaayadaas ayaa markaa caddaysa alaa tardowna miyiinan raalli ku ahayn an yadhaba annaasu dadku inay la tagaan bishaati ari walbaciiri iyo baciir oo geel ah hadda alfaad baa la cabiray mufrada laakiin hadda waxaa loo jeedaa jinsigii baa loo jeedaa yacni inaad ari dadku ay qaataan iyo geel oo khaniimadii meesha lagu qaybinayey ah watadhabuuna biاnebiyi idinkuna nebiga aad la tagtaan ilaa rixaalikum guryihiina la aadaan raalli miina ku ahayn lowla اhijratu hijradu haddaysa jiri lahayn la kuntu waxaan ahaan lahaa imraأa min alansaar yani qof ansaar ka mida ayaan ahaan lahaa walow salaka الnaas dadku hadday qaadi lahaayeen waadiyan tog hadday qaadi lahaayeen washicban ama ay qaadi lahaayeen shicbi shicbigu waa meesha labada buurood udhaxaysa wadada udhaxaysa shicbi la yidhaahdaa waa fajwatun bayna jabalayn waa meesha udhaxaysa labada buurood weeyaan dadku hadday qaadi lahaayeen tog ama meel markaasi wado ah oo laba buurood udhaxaysa la salagtu waxaan qaadi lahaa waadiya alansaar ansaar togeeda ayaan qaadi lahaa wa shicbaha iyo wadaday marto alansaaru ansaar shicaarun ay ka shicaar waxay la mid yihiin marada hoosoo kale la mid yihiin marada hoosoo kale ayay ila mid yihiin yani say ugu dhow yihiin halkaasay i joogaan wannaasu dadkuna dihaarun ay ka dihaar waxay la mid yihiin marada saroo kale bay dadkuna la mid yihiin yani waxa ansaar baa iga sokaysa dadka ayana waa iga fog yihiin yani ansaar baa ii sokaysa dadkuna waa iga fog yihiin innakum idinku ansaaray satalqowna waxaad la kulmi doontaan bacdii gadaashayda aharatan aaraad la kulmi doontaan aaradu waxaa weye in xaqiinnii cid kale ay qaadato xaqii dadka ka dhaxeeyey in xaqiinnii lidinka qaato oo cid kale ay qaadato way aaradu waa alinfiraadu bishay almushtarak shay la wadaago inay cid gaara qaadato xaq aad ku lahayd xoolo meesha yaallay inay cid isku qaadato ayaa maxaa loo yaqaana aara marka waxaad la kulmi doontaan aaroo xaqiinnii in la qaato baad la kulmi doontaan aniga gadaashay fasbiruu sabra xataa talqownii ilaa aad igula kulantaan cala alxaw darka ilaa markaa aad igula kulantaan xadiidka waxaa warinaya cabdullahi bnu zayd ibnu caasim saaxib alwudu horaan usoo marnay laba saxaabe baa jira oo labadu cabdullahi bnu zayd la yidhaahdo midna wuxuu caan ku yahay saaxib alwuduu midna wuxuu caan ku yahay saaxib aladaan marka cabdullahi bnu zayd ibnu cabdirabbihi waa saaxib aladaan saaxib aladaan weeyaan cabdullahi ibnu zayd ibnu caasimna saaxib alwuduu weeyaan marka saxaabigaasa xadiidka warinaya wuxuu nebi maxamed wuxuu warinayaa saxaabigani markii maalintii xunayn la helay haniimada xunayn sanadkii waxay sideedaad bay ahayd bisha shuwaal sanadka sideedaad oo hijrada ayay ahayd dagaalku wuxuu udhexeeyey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo niman la odhan jiray hawaasin nabigu wuxuu watay maalintaasi labiyo toban kun oo ciidan ah ayuu watay wayowma xunayni id acjabatkum karatkum falam tugni cankum shaya labiyo toban kun oo markaa dagaalyahan ah ayaa nabiga la socday nimanka hawaasin way yaraayeen ilaa afar kun taqriiban bay ahaayeen marka nimankaas waa la jebiyey oo waa laga adkaaday xoolo badan baa marka laga helay xoolahaasi waxay ku sheegeen ahlu siyarku geelu wuxuu ahaa afar iyo labaatan kun afar iyo labaatan kun oo neef oo geel ah baa laga helay waxaa kaloo laga helay afartan kun oo neef oo arina waa laga helay waa laga haniimaystay arbacuuna alf ayib waa xoolaa aad u badan fidada waxaa laga helay afar kun oo markaa uuqiyadood ayaa laga helay hantida aadka u faraha badan leh ayaa markaas nimankii laga qabsaday markii maka la furtay kadib bay ahayd oo makay ku xigtay yani markaa fatxu maka ayay ku xigtay xoolaha nabigu dadku uu qeybiyey calayhi salaatu wasalaam mujaahidiintii aan ansaar ahayn annaas had waa la camimay mujaahidiintii baa loo qeybiyey ansaar marka laga reebo waa loo qeybiyey dadkii qalbigooda islaamnimada la jeclaysiinayena waa loo qeybiyey waxaa ka mid ahaa rag markaasi maka soo islaamay laakiin weli yani waxaa weeye dacfi uu ku sugnaa abu sufyaan xakiim ibnu xisaam aqrac ibnu xaabis cabaas ibnu mirdaas raggaas oo markaa dhowaan soo islaamay si islaamnimada loogu xoojiyo ayuu nebigu u qeybiya calayhi salaatu wasalaam ansaar waxba lagama siinin sababtan waxay ahayd nebigu wuxuu u wakiishay iimaankooda inay ahayd niman markaa ku kalsoonaa iimaankooda ayay markaa ahaayeen marka nimankaas aws iyo khasraj waxba lagama siin xoolahaas nacayb nebigu u qaba may ahayd ee wuxuu dadkan islaamnimadooda ay cusub tahay islaamnimada ku jeclaysii maadaama bini aadamku uu markaa jecel yahay cidda ixsaanka u samaysa jubilat اlquluubu bixubi man axsana ilayha qalbiga waxaa dadku ku dabeecaysan yahay inay iska jeclaadaan ciddii ixsaan u samaysa dadkaa marka si islaamnimada loo jeclaysiiyo taasuu nebigu u arkay maslaxad inuu markaa sidaasi kuwaa u siiyo ansaarna uusan waxba u siinin ee nacayb u qabo may ahay arrinka marka ansaar way ka xumaadeen waxay arkeen markaas in xoogaa siday doonayeen inaysan helin nebigu waa dareema arrinkaas calayhi salaatu wasalaam si gaaru marka nebigu oo la kulmay oo riwaayadka qaar baa sheegaya in markaa kulanka dhex maray nebigu calayhi salaatu wasalaam in ansaar uu ku koobnaa fajamacahum fii qubbatin min adam walam yadac macahum hayrahum meel buu ku kulmiyey teen buu isugu keenay cid kalena markaa lamay joogin marka waxay ahayd khudbad khaas ayaga u ah ayay ahayd maadaama arrin ayaga khaas oo lagala hadlayey saasuu markaa nebigu si gaara markaa u kulmiyey kelmadahan buu marka nebigu kula hadlaya calayhi salaatu wasalaam idinkoo lunsan miyaanan idin imaan aanan gaalay ahayn markaas markuu nebigu imaanaya calayhi salaatu wasalaam yani waxaa weeyaan way jireen dad sii islaamay laakiin muslimiin may wada ahayn wuxuu usoo diray intuusa nebigu imaan masxab bin cumayr buu usoo diray rag badan baa islaamay marka marka miyaanan sababkayga miyaynan hidaaye iyo hanuun ku helin idinkoo dad lunsan ahaa dad kala tagsan baad ahaydeen bal labadooda islayn jiray aws iyo khasrad baa islayn jiray afartan sanay dagaalamayeen dagaal aad u xun ayaa dhex maray dayb dad fuqaraa miyaynan ahayn oo sababkayga miyuuna ilaha idinka dhig dad aqniye ah oo haniimada faraha badan oo la haniimaysanayo saxaabadu marka dambe waxay noqdeen dadkii fuqarada ahaa aqniyay noqdeen ilaama hantidii meelay dhigaanba ay waayeen waaye kelmadahaas ayuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam iyagoo marka asagoo xusuusinaya fadliga iyo wanaagga ay ku heleen islaamnimada iyagu waxay ku jawaabayeen allah wa rasuuluhu aman ilahay rasuulkiisa gallad badan inayaan dad akhyaar ah oo muxtaramiina bay ku tusinaysaa kelmad xun nebiga kumay ohan calayhi salaatu wasalaam nebigu markaas wuxuu u sheegay idinkuna ii jawaaba oo kelmadayda kelmad u dhigantaa ii sheega kelmadahan waxaa markaasi uu u sheegay inay markaasi ku hadlaan waa kelmadahan tilmaannay yani waa lagu soo cayriyey annagaa markaasi ku soo dhoweynay markaasi wa ku hiiliy maal annagaa ku hiilinay faqiir baad ahayd annagaa kusoo ku irinay waa lagu beeni annagaa ku rumayn kelmadahaas ayuu markaa nebigu u laqinay calayhi salaatu wasalaam kadib wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku qanciyey meesha xoolaha lagu qaybiyey dadku inay xoolaha la tagaano guryahooda la aadaan idinkuna rasuulka ilaahay gurigiina uu idiin raaco calayhi salaatu wasalaam miyaynan raalli ku ahayn dadkuna intaa ay qaataan idinkuna rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam aad qaadataan miyaynan raalli ku ahayn wuxuu nabigu intaa ku sii daray hijradu haddaysa jiri lahayn ansaari baan noqon lahaa laakiin hijrada waxay iga dhigaysaa inaan noqdo muhaajir ayib muhaajiriin iyo ansaarna muhaajiriin baa fadli badan nabi maxamed min almuhaajiriin buu ka mid ahaa alcasharatu mubasharuuna biاljanna wa min almuhaajiriin muhaajiriintay ka mid yihiin qur-aanka marka la sheegayo muhaajiriin baa la hormariyaa wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar marka fadligooda marka la eego muhaajiriin baa fadli badan ansaarna waa ku xigaan ayib marka hijrada iga dhigaysa muhaajiriye hijra haddaysa jiri lahay ansaari baa noqon lahaa haddii dadku ay tog raacaan ama ay waddo maraan laba burood udhaxaysaa anigu waxaan raaci lahaa toga ansaareed baan mari lahaa ansaar waxay ka dhigan yihiin marada hoose oo kale ay iga dhigan yihiin dadkuna marada sare oo kale ayay ka dhigan yihin si ay ugu dhow yihiin halkaas ay kale ii joogaan nabigu wuxuu usii sheegay calayhi salatu salam waxyaala dhici doona arrinkaas waxaa weeyaan gadaasheeda waxaad la kulmi doontaan ahara in xaqiinii lidinka qaato oo cid kale ay qaadato aaradu waa noocaas weeye waxaa kale jira aara iyo iiaar baa kale jira aaradu waa xaq aad lahayd adigu inay cid kala qaadato iiaarna waxaa weeyaan inuu qofku xaq u laha asagoo ka tanaasulo oo cid kala siiyo iiaar baa la yidhaahdaa marka aaradaas aad la kulmi doontaan wadada idin furan waxay tahay sabra ilaa aad xawdka igala kulantaan marka aan ku kulanno xawdkayga ilaa aad igala kulmaysaan iska dulqaato iska samra faraj baa ka dambayn doona marka xadiidku macnahaas ayuu markaa tilmaamaya waxaa laga qaadanaya xadiidkan nebigu calayhi الsalaatu wasalaam yani suu saxaabadiis u ilaalin jiray kuwa ka dareema nooca maa yani qalbigiis wax ka dareemo yani nebigu si gaara ayuu marka ula hadli jiray sala اllahu alayh wasalam waxaa laga qaadanaya ansaar iyo fadligooda iyo wanaagooda ayaa laga qaadanaya ayb waxaa laga qaadanaya muhaajiriin fadliga ay leeyihiin waayo nebi kama beri noqona ma oran anugu muhaajiri maanta laga bilaaba ma ihi ma oran waaya marka fadliga ay muhaajiriin leeyihiin inuus xataa nebigu uusan markaasi uusan ka beri noqon iyadoo xataa xaalka ay marayso bay ku tusinaysaa waxaa laga qaadanayaa ciddii arrin khaasa lagala hadlayo inay bannaan tahay in si gaara loola hadlo oo aan dadkoo dhan dhexdooda lagala hadlin ciddii la doonaya arrin gaara oo ayaga khuseeya in loo sheego in si gaara markaasi loola hadlo oo si gaara markaasi wax loogu sheego baabu sadaqati اlfiri baab u yahay sadaqat اlfirigii ama zakaat اlfirigii waa idaafatu الshayi ilaa waqtihi waa sadaqadii la bixinaya xilliga afurka marka waa sadaqadii loo tiiriyey afurka marka waqtigii la bixinayey ayaa loo idaafeeyey ama waa idaafaة shay ilaa sababihi waa shay loo idaafeeyey sababtiisii yani sadaqadan waxaa keensanaya afurka way sababkaas ayaa markaa keenaya oo marka soon laga afuro ayay markaa sadaqadani waajibaysa ama zakadani waajibaysa can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaal waxaa laga wariyay cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaala inuu yidhi farada الnabiyu nabigu waa waajibiyey calayhi الsalaatu wasalaam sadaqaة اlfiri wuxuu nabigu waajibiyey zakaatulfirigii ayuu waajibiyey aw qaala wuxuu yidhi ramadaana ay sadaqata ramadaana ramadaan sadaqadiisi buu waajibiyey cala dakari wuxuu ku waajibiyey kii lab ninkii walunhaa iyo tii dhadig dumarkii walxori kii xorta ahaa iyo walmamluuka addoonkii saacan saac buu ku waajibiyey saacaasoo min tamrin timir ah aw saacan saac buu ku waajibiyey saacaasoo min shaciirin heed ah qaala wuxuu yidhi cabdulahi bni cumar facadala annaasu dadkii way ka leexdeen bihi ay saaci ay bisaac saaci bay ka leexdeen oo dhammaystiranoo nisfa saacin bay u leexdeen saac niskiisa oo min burin markaasi burka ama sareenka ah cala sagiiri laga bixinayo saaran kii yaraa iyo walkabiir kii weynaa wa fii lafdin waxaa ku sugnaa an tu'addaa qabla khuruuji innaas ay amara nabigu wuxuu amray calayhi salaatu wasalaam an tuaddaa in la guto zakada oo la bixiyo qabla khuruuji الnaas dadku intaysan u bixin ila salaa salaada inaysan u bixin ayaa markaasi la amray in la bixiyo wuxuu ka hadlayaa halkan cunwaankan waa sakadii afurka la bixinayey ama sadaqadii afurka la bixinayey xadiidku marka wuxuu tilmaamaya inuu nebigu waajibiye calayhi الsalaaة wasalaam sadaqaة اlfiطriga halka waxaa laga qaadanaya inay tahay waajib sadaqaة اlfiطri miyuu yihi nebigu mase sadaqata ramadaan buu yihi yani ruwaadda mid ka mid ah ayaa markaa shakiyey labada lafdo nebigu si uu ku dhawaaqay marka labaduba wuu sheegay labaduba wuu sheegay waana isla meeshii weeyaan oo haddii yani sadaqaة اlfiطri waa sadaqadii la bixinaya marka la afro ama sadaqadii ramadaanka ramadaan marka laga afuraa la bixinaya macnuhu waa intaas weeyaan ayib waxaa laga bixinayaa ninkii iyo gabadhii addoonkii iyo xortii kii yaraa iyo kii weynaa waxa la bixinayo waa saac waxa la bixinayo waa saac saacuna waa afar mud weeyaan arbacatu amdaad mudkuna waa labada gacmood oo sidaa loo buuxiyo labada gacmoodoo buuxa ayaa mud la yidhaahdaa marka afar jeer oo sidaa qofku labadiis gacmood u buuxiyey way saacu ayib saaca min tamrin marka waxaa timir ha noqdo waxa la bixinayo ama shaciir ha noqdo kii ay noqotoba waxaa la bixinaya wuxuu noqonayaa saac buu noqonayaa saac ayuu noqonayaa xilligii dambe dadku way ka leexdeen saaci oo nisfu saac bay ka dhigeen marka ay sareen bixinayaan meeshii ahayd in nis saac la bixiyo way ka leexdeenoo waxay u leexdeen nisfu saac bay u leexdeen waxaana sidaas soo jeediyey markaasi mucaawiya radia allahu canhu oo asagaa markaa wuxuu odhanayaa yan waxaa weeyaan wuxuu u dhigmayaa nisfu saaceedu saac buu u dhigmayaa marka xadiidka labaad soo socdaa tilmaami doona sidaas ayaa markaa dadki waxay oga leexdeen nisfu saacii dhamayska tirnaa oo sareenka ahaa waxayna ku bedeleen nisfu saac bay ku bedeleen ayib goormaa la bixinaya marka waxaa la bixinayaa dadku intaysan u bixin salaada la bixinaya marka xadiidku wuxuu noo tilmaamayaa zakadaas xilligaa la bixinayo xilliga la bixiyo xilliga ugu fadliga badan leh waa maalinta ciidda subaxa salaada ciidda intaan loo bixin salaada wixii ka horeeya ilaa waagu markuu beriyo intaas wakhtigaasa ugu fadli badan in la bixiyo laba maalmood ka hor waa la bixin karaa waa waqt uljawaas iyo waqt ulfadiila bay kale yihiin waqtuljawaas waxaa weeyaan qabla alciid biyowmin aw yowmeyn laba maalmood ama hal maalin ka hor in la bixiyo waa bannaanta waa waqt uljawaas waqt ulfadiila waqtiga fadliga leh waa min bacdi salaati الsubxi ilaa qabla salaati alciid intaas weeyaan ayib dadkaasoo dhan baa laga bixinayaa waa waajib oo markaa sunno maaha haddii salaadda laga dambeysiiyo sida xadiid kale uu tilmaamayo man addaaha qabla الصalaaة fahiya zakaaة maqbuula wman addaaha bacda الصalaaة fahiya sadaqaة min الsadaqaat waa sadaqo sadaqooyinka ka mida weeye marka in qabla salaa la bixiyo weye markaas noocyadan xadiidku sheegay qofkii heli kara ayuu bixinayaa waana ku gudaysaa timir ama heed ama markaasi sareen waa ku gudaysaa waxay kaloo culimadu tilmaameen haddii waxyaala kaloo quutulqaaliba hadduu jiro ilaa xilligaas kuwana quutulqaalib uu ahaa dadkaas xilliga markaasi saxaabada iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddii ay jiraan cunto kale oo markaasi quutulqaalib ka ah beledkaas waa la bixinayaa maxaa yeelay ku khaas yeelidda arrimahaasi xadiidku sheegay lagu khaas yeelay waa inuu ahaa cuntada xilligaa la cuni jiray abu saciid wuxuu leeyahy wa kaana طacaamuna min الshaciiri والzabiibi wاlaqطi wالtamr waxaan xilligaa cuni jirnay oo cunto noo ahaa shaciirka iyo zabiibka iyo aqidka aqidka oo caanaha fadhiya iyo timirta kuwaasa cunto noo ahaa marka maadaama xilligaa cunto noo ahaayeen haddii xilli xiliyada ka mida cunto kale ay booskii buuxiso taasaa markaa la bixinaya oo qutulqaalib ay noqoto saaci baana la bixinaya saaci ayaa la bixinaya ayib waxaa laga qaadanayaa in waxa la bixinaya uu yahay markaasi cuntadaa in la bixinayo oo aan qiimo la bixinaynin xadiidku qiimo ma sheegine wuxuu sheegay saac cuntadaasa ayuu sheegay marka in la bixiyo yani qiimo in la bixiyo kow waa khilaaf limaa amara bihi nabiy sal lla ly slam nabigu wuxuu amray baa la khilaafayaa waa midda koobaad midda labaad zakaatulfitrigu waxaa la doonay inay noqoto shaciiro astaan muuqata oo la arkayo dadkiio markaas masaakiintii siinaya raashinkii haddii laakiin lacag ay noqoto hoos hoos baa laisugu diraya shaciiradaasi marka ma muuqanayso mid qarsoonoon la arkaynin ayay noqonaysaa kadalika camalu saxaabana waa khilaafsatay oo saxaabadu markaas qiimo kumay bixin jirin iyadoo sida ay tahay haddana culimadu waxay leeyihiin haddii qofkii haddii la siiyo ee raashin waxba uusan ka faa'iideynin oo markaas cid u karisa iyo wuxuu ku karsaday midna aan helaynin yani waxaa weeya waxba uusan ka faa'iideynin xaalka noocaasa in qiimo laga dhigo laa ba'sa bay culimadu leeyihiin qaybo ka mid ah in qiimo laga dhigo dhima laba markaa leeyihiin haddii waxba usan ka faa'idaynin qofkii haddii raashin ahaan loo siiyo laakiin sida fadliga badan oo asalka waxaa weeye in markaasi raashin ahaan lagu bixiyo وعن أبي سعيid الkdري رaضي الله عanه qaaل kunaa waxaa nucطiiha kuwa bixiya زakaaة الfitriga fii زamaan النabiyi nabiga xiligiisaan bixin jirnay عalayhi الsalaaةu وaسalaam saaca min طacaam waxaan bixin jirnay saac cunto ah aw saaca min tamrin waxaan bixin jirnay saac timir ah aw saaca min shaciir waxaan bixin jirnay saac markaasi shaciir ama markaa heed ah aw saacan min aqi waxaan bixin jirnay saac markaasi aqid ah caano fadhi ah ayib waa labanu اlhanam almaطbuuq almujafaf inta la kariyo caanihii ariga inta la kariyo ayaa markay adkaadaan ayaa la qallajinaya marka ayib waa la qallajinayaa sida markaa caano booraho kale ayaa loo isticmaalayaa oo marba in yarbaa laga qaadanaya aw saacan min zabiib waxaan bixin jirnay saac markaas zabiib ah falama jaءa mucaawiya mucaawiya markuu yimid magaalada madiina xilligii khilaafadiisa isagoo markaa soo xajiyey ama isagoo soo cumraystay buu magaalada madiine yimid falama jaءa mucaawiyatu wa jaءat الsamraau noocaa samraaduna ay timid waa xintada weeyaan waa sareenka weeye samrada la sheegayo waa sareenka midabkeeda ayaa midabkaas ahaa samraa waa maariin wey midabka samraagu marka midabka cadaankii madowga isugu jira midda midabkaa leh oo sareenka loo jeedo markay timid qaala wuxuu yidhi mucaawiya araa waxaan arkaa waxaan u malaynayaa muddan min haada mud middan ah yani samraadan ama sarreynkan ah yacdilu inuu u dhigmayo muddayna laba mud muddayna laba mud inuu u dhigmayo qaala abu saciid abu saciid alkhudri wuxuu odhanaya oo raawil xadiidka ah ama ana anigu falaa azaalu kama zuulayo ukhrijuhu inaan bixiyo saacaas kamaa kuntu ukhrijuhu saan u bixin jiray calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam xilligii rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkan waxaa warinaya abi saciidin alkhudri horaan usoo marnay tarjamadiisa xadiidkii hore ayuu markaa sii xoojinaya oo sii ayidaya wuxuu tilmaamaya abu saciid xilligii nebi maxamed calayhi salatu wasalaam saacaas ayaan markaa bixin jirnay saacana waa soo sheegnay waa afar mud weeye mudkuna waa labada gacmood la buuxiyey haddii kiilo laga dhigo haddii kiilooyinka la isticmaalo culimadu waa isku khilkhilaafeen xagga qadarka qolo waxay ku sheegeen laba kiilo iyo rubuc laba kiilo iyo rubuc bay saaca ku qadareen qolo kale ilaa laba kiilo iyo nis bay ku qadareen ilaa saddex kiilo qaar gaarsiiyey baa jira lakiin saddex kiilo wax ka badiye ma arag ilaa saddex kiilo ayay markaa culimmadu sheegeen saacu inuu u dhigmayo ayib maadaama aan lahaynin saacii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaastii markaasi way iskhilaafaysaa marka ay noqoto in kiilogan caasirka la isticmaalo marka ilaa laba kiilo iyo nis ilaa saddex kiilo haddii la bixiyo waa kifaayo oo qofka markaasi waa ka gudaysaa in sha allahu tacaala saacaas marka wuxuu noqonaya acaam saacan min acaam acaamka marka waxaa caddeeyey abi saciid wuxuu leeya kunaa nukhriju fii cahdi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam yowma alfitri saacan min acaam xilligii rasuulka calayhi salatu wasalam waxaan bixin jirnay saac cunto ah kadib marka wuu fasire abi saciid baa fasiraya wa kaana acaamuna min ashaciiri waاzabiibi wاlaqiti waاtamri marka kuwii wax ka mid ah ayuu xadiidku tilmaamay oo ah timir ama shaciir ama aqit ama zabiib in la bixin jira zabiibku waa cinabka cinabka markuu qalalo zabiib buu noqdaa marka hore waa cinab marka dambana zabiib ayuu noqdaa markuu qalalo shaciirkuna waa heedda weye aqidkuna waa caanaha la kariyey oo markaasi markii la kariyey adkaadeen la qallajiyey oo markaas hadhow ayagoo markaa qalalan la isticmaalayo marba inta loo baaho la qooshanayo oo qofka caanahaan u cabayo ama cadays ahaan u isticmaalayo sida hadda caana boorahoo kale loo isticmaalo qaab noocaasa ayay u isticmaali jireen oo caanuhu markay isbedelaan may daadin jirine qaabka noocaasa bay ka dhigan jireen aqidkaas marka iyaguna waa lagu bixin karaa sakaatulfirigii waa banaan tahay mucaawiya radi allahu canha oo noqday khaliifat lmuslimiin markii uu ka tanaasulay xilka markaasi xasan ibnu cali oo lix bilood hayey sanadkii afartanaadoo hijriga ayuu khilaafatmuslimiin khilaafadii muslimiinta qabtay caamuljamaacana loo bixiyey labaatan sano muslimiinta u talinayay mucaawiya radi allahu canha waa saxaabi faadil ah oo fadli badan oo ka mid ahaa raggii waxyiga qori jiray marka markuu magaalada madiine yimid ilaa isagoo caasimadda wuxuu ka dhigay waxay u wareegeen markii dambe halkaasi shaam iyo dimashik baa caasimaddii bani umaya halkaasay noqotay marka madiinuu yimid isagoo soo xajiyay ama soo cumraystay noocan loo yaqaana samraaga sareenka nooca noocaas ayaa markaas si badan u yimid kadib wuxuu ijtihaad ahaan u arkay mucaawiya in hal mud oo middan ah inuu udhigmayo noocyada kale laba mud inuu udhigmayo mar hadduu laba mud udhigmayo macna hada waxaa ku filan nisfu saac baa ku filan markaas nisfu saac baa markaasi ku filnaanaya abu saciid asagu arrinkaasi wuxuu yidhi maya anigu kama zuulayo inaan bixinayo saacii sidaa nebi maxamed calayhi salatu slam xilligiisiba u bixin jiray kama zuulayo waxaa laga qaadanayaa xadiidkan cunto kasta oo markaasi bini aadamku uu quudanayo in markaasi cunto kasta oo markaa aadamigu uu cunayo oo quudoo la quuto inay markaa mujzi noqonayso ay gudayso ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya yani qowlka abi saciid iyo qowlka mucaawiya waxaa muqadam ah qowlka abi saciid radi allahu canhu maxaa yeelay abi saciid radi allahu canhu xagga suxbada marka la eego la saaxibitaanka nebi maxamed calayhi salatu salam abi saciid ayaa markaasi dheeraa oo in badan nabiga la jooga calayhi salatu slam oo xaalka nabiga yaqaanay mucaawiyana arrinkaa ijtihaad ahaan ayuu sidaa u yidhi ijtihaad ahaan ayuu markaa sidaa u yidhi ayib biannahu ra'yun ra'aahu ra'yi markaa isaga u muuqday ayuu ahaa ma ahayn hadal uu nebi maxamed ka maqlay calayhi salaatu salaam oo nebigu uu yidhi saac yani waxa weye nisu saac sarreen ah ayaa ku filan oo markaa ka bedel noqon kara saacii nebiga kamuu maqale ra'yigiisi buu ahaa mar haddii nas la hayo naska rasuulka calayhi salatu slam ayaa muqadam ah ciddii markaa ka sokaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kitaabu siyaami hada maxalu halkan wuxuu kaga hadlayaa sheekhu markaa kitaabu siyaam waana kitaabkii shanaad weeyaan kitaabu tahaara iyo kitaabu salaa iyo kitaabu aljanaa-is iyo kitaabu azakaa waa kitaabka marka shanaad kitaabu siyaam soonku xagga luqada waa alimsaaka waa afhaysi ayaa markaa la yidhaahdaa siyaam waa afhaysi weeye cid kasta oo shay ka afhaysata cunto ha noqoto ama hadal ha noqoto ama cay ha noqoto ama xan ha noqoto cid kastaoo shay ka afhaysataa mumsik baa la yidhahdaa mumsik sida abu cubayda laga soo wariyey yuqaalu likulli mumsikin can shayin min طacaamin aw kalaamin aw can acraadi الnaasi wa caybihim saaim saaim baa la odhanayaa qofku hadduu xataa socodka joojiyo socodka iska daayo waa saa'im khayrun siyaamun wa khayrun hayru saa'imatin fardo sooman iyo fardo aan soomanayn wuxuu u jeeda fardo ordaya iyo fardo aan ordaynin marka alimsaaku can kulli shay ayaa markaasi loo isticmaalaa yani soonka faquulii inii nadartu liraxmaani sawmaa inii nadartu sawm baan ku nadray bimacnaa alimsaak inaan af haysto baan ku nadray wey xagga sharciga soom waxaa loo isticmaalaa waa in markaasi mufairaadkii waxyaalihii qofka afurinayey in laga afhaysto min uluuci اfajri ilى guruubi الshamsi ayadoo niyana markaa lagu daray niyatu sowmna markaasi lagu darayo soonka waxaa la waajibiyey sanadkii labaadoo hijriga aلsana الثaani min اhijra ayaa markaa la waajibiyey markii hore qofku mukhayar buu ahaa inuu iska soomo iyo markaasi inuu soomo iyo inuu fidyo bixiyo labadaasu qofka mukhayar u ahaa laakiin soonkaa la fadilayey inaad soontana bannaan inaad cunto bixiso iska afurtana banaan laakiin soonkaa fiicnaa faman taطawaca khayra fahuwa khayru lah wa an tasuumuu khayru lakum markii dambe takyiirka meesha waa ka baxay faman shahida minkum الshahra falyasumhu qofkii markaasi bisha xaadir noqdaa oo goobjooga bishii ramadaan markaa xanuun iyo markaasi cududaar kale uusan ku sugnayn falyasumhu markaa ha soomo fawaaid badan baa soonka laga hela ay ka mid tahay taqwada ilaahay in laga faa'idaysto waana midda aayaddu sheegtay lacalakum tattaquun kutiba calaykum الصiyaamu kama kutiba calى اladiina min qablikum lacalakum tattaquun waxaa laga faidaystaa markaasi taqwa iyo alla kacabsi ayaa laga faa'idaystaa waxaa ku sugan soonka fawaa'id fara badan oo xataa sixi caafimaad baa laga helaa oo dad badan oo xanuunsan ayaaba ku caafimaada marka ay soomaan ayb can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh wasalam laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmi aw yowmayn ila rajulu kaana yasuumu sawma falyasumhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu canhu qaala inuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu llaahi rasuulka ilahi wuxuu yidhi sal allahu alيه wasalam laa taqadamuu ramadaana ramadaan ha kala hormarina ay laa tataqadamuu ha kala hormarina ramadaana ay sawma shahr ramadaan ramadaan bisha ramadaan soonkeeda ha kala hormarinina bisawmi yowmin maalin soonkeeda ha ka hormarinina aw yowmayn laba maalmood soonkooda ha kala hormarinina ilaa rajulu nin mooyaane kaana yasuumu sawman asagu markaa soon soomi jiray nin soomi jiray falyasuumu kaasi ha soomo xadiidka wuxuu tilmaamayaa abu hurayra warinaya wuxuu tilmaamayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday oo reebay in soonkii lagala hormaro markaasi maalin in la soomo ama laba maalmood in la soomo in lagala hormaro iyadoo sidaa loo yeelayo ixtiyaad soonka si uusan iga baxsanin baan saa u yeelaya ixtiyaad baan saa u yeelayaa arrinkaasi waa la reebay ayib nahyigaana culimmadu waxay ku xambaareen taxriim waa reebitaan xaaraam ah laa yajuus in lagala hormaro soonka waxaan ka baqay inay maalin ii hoos gasho oo oo markaasi taasaan ka baqayaa marka maadaama arinkaa aan ka baqanayo waa inaan laba maalmoodba kasii hormaro si aysan maalinba ii dhaafin qofka asagoo qasdkaa uga jeeda ma banaana ama uga jeeda markaasi taawuc taawuc yani waxa way mulaq ah isagoo uga jeeda ma banaana arrinka noocaas ayib waxaa laga soo reebayaa haddii ay waafaqdo qof soomi jiray isniinta iyo khamiista hadday ku beeganto oo ay noqoto maalan khamiistii baa waxay noqotay maalintii ka horreysay ramadaan ama maalintii labaadoo ka horreysay ayay noqotay maalintii ramadaan ku xigtay maalintii ka horreysay bay noqotay waa u bannaantahay qofkaasi waa soomi karaa kadaalika qofkii maalina soomi jiray maalina afuri jiray ayadna hadday kaga beeganto maalintii ramadaan ka horreysay hadday kaga beeganto waa u bannaan tahay inuu qofkaasi soomo waayo soom buu qofkaasi wadan jiray waxaa la mid a qofkii kafaaro u soomayey qofkii nadar u soomayey almuhim soon markaa sabab kale ay keensatay ayadu markaasi waa u banaanta ama ramadaankanu qofku soomay kii hora wa lagu lahaa wuu qalaynayey su u soo waday baa wuxuu keenay maalintii ka horreysay buu soo galay ayuu dhammaystiray waa u banaanta inuu soomo lakiin midka la diidaya waa kee waa taawuc adu aad iska bilaabanayso madax banaan inaad kala hormarto maalin ama laba maalmood kaasi ma banaana ayib sababta loo diidaya waxay tahay waa in la kala sooco waajibaadkii iyo sunnooyinkii xikmadda sidaa loo yeelayo oo loo diidayo waa in la kala sooco faraa'iddii iyo markaa nawaafishii kadalika waxa la dhanaa qofku inuu diyaargaroobo oo maadaama ay bil ramadaan oo bil dhan oo la soomaya kusoo wajahan tahay inuu cibaadadiisu u xoogaysto inuu u diyaargaroobo oo maalmo markaasi uu sii qaato jaanis markaasi oo qofkii uu diyaar marka uu noqdo waxaa ku sugan markaasi horumarka lagala hormarayo mukhaalifa lisharci sharciga waa la khilaafaya maadaama uu nabigu inoo diiday calayhi salaatu wasalaam in lagala hormaro in markaas soonka lala yimaado waa mukhaalifatan sharci bay noqonaysaa nahyigana asal waxaa taxriim baa asal u ah annahyu yaqtadii altaxriim marka qowlka raajixa sidaasay marka culimmadu markaa tilmaameen inuusan bannaanayn wixii aysan keensan sabab sida markaa nadarkaas sida kafaarada sida soonka u qalaynay iyo kuwa kale laakiin soon tatawuc iska madax bannaan kaasaa markaa loo diidayaa laa taqadamuu ay laa tataqadamuu weeyaan labada taac mid baa marka la xadfay ayib wamaa bitaaayni yani ibn maalik wuxuu tilmaamaa yani ficilka laba taa lagu bilaabo waxaa bannaan markaasi in mid lagu kaaftoomo katabayanu alcibar ayb waxaa laga soo reeb ilaa rajul kaana yasuumu sawma falyasum rajul waa la rafciyey waa istina oo waxaa markaasi damiirka laa tataqadamuu ayuu markaasi laga soo reebayaa oo bedel ka yahay kalaam taam oo hayru muujab ah ayaa lagala hormaray taam hayr muujab ah haddii markaa isnaha lagala hormarana markaasi waa sida xooga badan waxaa weeye itbaac ayaa markaas ayuu noqonayaa marka saasaa loo rafciyey ilaa rajulu kaana yasuumu sawma falyasumhu can cabdilaahi bni cumara radia allaahu canhuma qaala samictu rasuula اllaahi salى اllahu alيه waslm yaquul cabdulahi bn cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala inuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula اllaahi rasuulka ilaahi baan maqlay salى اllahu alيه waslm yaquul xaalu odhanayo idaa ra'aytumuuhu haddii aad aragtaan bishii ramadaan fasuumuu sooma waidaa ra'aytumuuhu haddii aad aragtaan bishii shawaalna faaftiruu afura fain qumma calaykum haddii laydinka qariyo ay sutra hilaal bishii baad arki weydeen bishii baad arki weydeen ama bishii ramadaan baad arki weydeen ama tii shuwaal baad arki weydeen faqduruu lahu u qadara faqduruu lahu ay abliquuhu qadara qadarkiisii yani markaa gaarsiiya faqduruu lahu ay faabliquu qadara qadarkiisii iyo qiyaastiisii gaarsiiya intuu ahaa ayb xadiidka waxaa warinaya cabdullahi bni cumar wuxuu nabi maxamed ka wariyey calayhi salaatu wasalaam ohanaya waxaan maqlay nebiga odhanaya yani waxaa weeya bishii markii aad aragtaan sooma waa bishii ramadaan haddii aad aragtaan bishii shawaalna afura khalaas waxaa lagu qeyd marka lagu xidha ruya ruya lagu xidhay culimadu marka waxay leeyihiin ma banaana in xisaab lagu soomo oo xisaab baa laska tirsanayaa sida ta halkaa inoogu qoran oo kale maalintay dhammaatana oo tii kale ay soo ay soo qorto inay bilaabatayna waa laska soomayaa inta ay soconaysana waa ma jiraya soon taas sax maaha soonkii waxaa lagu xidhay ru'yo bisha waa in la arkaa xisaab laguma xidhin marka laa yajuus in markaa la ictimaado xisaab in la ictimaado bishii gelitaankeeda iyo bixitaankeeda toona looma cuska karo xisaab ayib ibnu taymiya raximah allahu tacaala ijmaacu saxaaba ayuu ku soo naqliyey inaysan xisaab tixgelin lahayn oo bishii aysan markaa ictibaar aysan lahayn ayib waxaa laga qaadanayaa haddii bishii la arki waayo bishii ramadaan haddii la arki waayo xadiidku wuxuu inoo sheegay fain quma calaykum faqduruu lahu faqduruu lahu laba macnaa lagu fasiray yan waxaa weeyaan qadarkiisii gaarsiiya oo markaa bishan dhammaystira intay ahayd bishana geeya soddonkii dhammaystira riwaayo kalea sheegaysa fain uqmiya calaykum faqduruu lahu alaaiin soddonkii gaarsiiya oo soddonkii dhammaystira bishi shacbaan soddonkii dhammaystira ayib kadalika bishii ramadaan haddii shuwaal la arki waayo bishii ramadaan soddonka dhammaystira riwaayo kale waxay odhanaysaa faakmiluu ciddaa shacbaana alaaiin bisha shacbaan soddonka dhammaystira marka lafdigan ah faqduruu lahu waxaa lagu fasiray oo labada macno lagu fasiray waxaa markaasi macnaha xooga badan waxaa weeye bishii dhammaystiroo soddonka geeya weeye faqduruu lahu ay abliquu qadarah qiyaastii uu lahaa geeya qiyaastuna maxay bishi maxa lagu yaqaanay alaaiin soddonka dhammaystira waaya sidaasi waa lagu fasiray waxay kaloo ku fasireen culimmadu celiidi ka dhiga yani waxaa weeyaan tirada shacbaan sagaal iyo labaatan ka dhiga laakiin qowlka hore ayaa xoog badan sida riwaayaad kale ay fasirayaan fain uqmiya calaykum faqduruu lahu alaaiin iyo faakmaluu ciddata shacbaana alaaiin soddonkaa la dhamaystiraya qadarka la sheegayo waa in tirada la buuxiyo oo hadday shawaal tahayna hadday ramadaan tahayna ramadaanka soddonka la buuxiyo maalinta ku xigta haddii la arki waayo iyo haddii la arkaba waa lasoo waa la afuraya ramadaan waa laga afuraya haddii soddonkii ramadaan la dhammaystiro oo haddana bishii la arki waayo bishii soddon iyo kow ma noqoto marka waa la afuraya marka qacan shacbaantii haddii soddonkii la dhammaystirayna oo la arki way ramadaanna waa la soomayaa maxaa yeelay soddonkii waa la dhammaystirey bil soddon ka badanna ma jirto khalaa way dhammaatay marka waa la afuray waa la soomayaa walow bishiiba iyaan la arkine waa la soomayaa marka saasaa looga jeedaa fain humma calaykum humana macnaa waxa weye sutira bishii baa laydinka qariyey oo daruur iyo waxbaa isku qariyey waad arki weydeen soddonka buuxiya markaas marka macnahaas ayaa wuxuu noqonayaa macnaha markaasi saxdaa saasuu noqonayaa ayib waxay isku khilaafeen culimmadu bishii haddii beled laga sheego wadamadii ka mida muslimiinta kuwii kale maxay noqonaysaa xukunkooda muxuu noqonayaa ma inay ku raacaan masaa inay anagu maanan arag culimmadu masaladaas waa isku khilaafeen madaahibta qaybo ka mida sida imaam axmed oo kale wuxuu leeyahay mar haddii beled laga arko ka mida buldaanta muslimiinta mar haddii beledba laga arko inta kalena taabic bay u yihiin ayib khitaabkanna waa caam idaa ra'aytumuuhu yaa lala khitaabaya muslimiinto dhan baa lala khitaabaya cid gaa beled gaara lama khitaabaya shareecadu waa caam mar hadday caam tahay khitaabkani waa caam haddaad aragtaan ayuha almuslimuun aynamaa kuntum haddaad aragtaan sooma dhammaantiin haddaad aragtaanna wada afura macnuhu waa saas weeye marka sidaasi waa qowl in muslimiintii oo dhan haddii beled laga arko kuwa kalena ay markaasi ku raacayaan qowl kale wuxuu odhanayaa waxaa la eegayaa maaalicdaa la eegayaa maaalicda ayaa la eegaya yani maaalicda waaa waxaa loo jeedaa inta ay qoraxdu hal mar usoo wada baxdo ayaa israacaya inta beledoo hal mar qoraxdu usoo baxdo waxaa markaasi way wada soomayaan way wada afurayaan wixii aysan usoo bixinna markaasi isku mid markaa ma noqonayaan isku mid ma noqonayaan ayib wuxuu odhanayaa sida uu soo noqlay shaarixu maxamed bin cabdilwahaab ibn muraakishi kitaab wuxuu qoray layidhahdo alcadb zulaal fi mabaaxii ru'yat اlhilaal wuxuu odhanayaa anahu ida kaana albucdu bayna albaladayn aqal fogaanshaha labada wadan u dhaxeeya haddii uu ka yar yahay laba kun iyo laba boqol lix iyo labaatan kilomitir hadduu ka yar yahay waa isku mid oo laba beledoo isku jira xagga masaafada laba kun iyo laba boqol lix iyo labaatan kilomitr isku jira haddii markaasi ama intaa ka sokaysa isku jira haddii qoraxdii haddii dayixii laga arko ama bishii laga arko ramadaan kuwa intaa u jirana ayana way la soomayaan wayna la afurayaan laakiin wixii intaa ka fog maya shaqo iskuma leh qorax dayaxuna ama bishuna iskumar ooma soo baxayso markaa farqi baa udhexaynaya marka culimadu aqwaal bay ka leeyihiin masalada labada qowl in la yidhaahdo mataalicdaa la eegayayo kuwii isku maطlaca ayaa israacaya ama muslimiintao dhan hal mid baa loo xisaabinaya labada qowl ayaa markaasi ugu xoog badan marka la eego yani marka aqwaasha masalada ku sugan ilaa siddeed qowl taqriiban culimmadu waa gaarsiiyaan yani aqwaasha masalada ku sugan ayib haddii meeshaasi dadku waxay la soomayaan markaasi beledkaas ay ku nool yahay qofku dadka yani waxa wey madaxda ka ah ayuu oga dambaynaya arrimahaas waxaa la doonaya arrimaha soonka iyo markaasi afuritaanka iyo wax arrimo dowladeed weeye ayagu raba inay gacanta ku hayaan oo markaasi ayagu ay bishii ay dabagalaan oo xilligii bishii hore ay bilatay iyo tan xilliga ay dhammaatay iyo waa arrin la rabo ayagu inay si gaar xil isaga saaraan oo ayagu marka ummaddii ay tawjiihiyaan si dadkii aysan qof kastaba ra'yigiisa uusan ugu socon oo halkaasi khilaaf fara badan uusan ooga imaanin qofku keligii hadduu arko markaasi keligii hadduu arko waxaa weeyaan waa soomaya keliga hadduu arko yani ru'yadii maadaama ay xaqiiqowday idaa ra'aytumuuhu markaasi haddaa aragtaan fasuumuu mar haddii uu xaqiijiye asagu indhihiisa uu ku arkay walow dad kale yaysa ku waafaqinbe waxaa saaran inuu soomo ayaa markaa saaran can anas bni malik radi allahu canhu qaala qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh wasalam rasulka ilah wuxuu tasaxaruu suxuurta faina fi الsuxuuri waxaa ku sugan suxuurta ama faina fi الsaxuuri saxuurtu barakatun waxaa ku sugan markaa baraka ku sugane xadiidkan wuxuu tilmaamayaa isjeclaysiin la isjeclaysiinayo suxuurta suxuurtuna waa cuntadaas watiga waktiga saxa waktu saxarka soo dhowaadka cuntada la cunayo ayaa markaa suxuur la yidhaahdaa amarkan nebigu uu amrayo calayhi salatu slam tasaxaruu wa amru irshaad laa amru iijaab waa hanuunin eh waajib maaha siiqada amar usuuliyiintu waxay tilmaamaan ilaa dhowr iyo soddon macna loo isticmaalaa mar waajib baa loo isticmaalaa mar nadbi baa loo isticmaalaa marka ilaa dhowr iyo soddon qaabbay ku timaadaa siiqada oo loo isticmaalaa marka waxaa ka mid ah linadbi marka hadda amarkan waa amru irshaad amru wujuub maaha oo qofkii aan suxuuran inuu dembiilo yahay macnuhu maaha waa jeclaysiin isjeclaysiinaya wey nebigu marka wuxuu raaciyey calayhi salaatu salaam maxaa ku sugan in la suxuurto maxaa laga faa'iidayaa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu salam waxaa ku sugan baraka ku sugan barako ayaa ku sugan fawaaid fara badan baa laga helaa suxuurta fawaaid diiniya wa fawaaid baraka dunyawiya wa baraka diiniya ayaa labaduba ku sugan ko waxaa ku sugan amarkii rasuulka la fulinayo calayhi salaatu wasalaam iyo in asaga lagu dayanayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qofkaas suxuuranaya hadduu u suxuuranayo markuu suxuuranayo hadduu niyeysan yahay inuu nebi maxamed ku daydo calayhi salaatu wasalaam yani waxaa weeyaan cunitaanka uu cunaya ayaa cibaad ah cunitaanka uu cunaya cibaado ah waayo wuxuu u niyeystay inuu sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam la yimaado qowliga ahayd inuu fuliyuu doonaya marka cunitaankaasa cibaado ah waxaa ku sugan in la khilaafaya yuhuud iyo nasaara oo xadiid kale wuxuu sheegayaa faslu maa bayna siyaamina wa siyaami ahli kitaab aklatu saxr waxaa noo dhexeeya farqiga noo dhexeeya annaga iyo ahlukitaabka soonkeenna iyo soonkeeda soonkooda waxaa u dhexeeya annaga soonkeenna iyo soonkooda waxaa u dhexeeya suxuurta oo la cuno ayagu yani ma suxuurtaan weeye marka waa mukhaalif lilyahuud taana waa waa mukhaalif ahlkitaab taana waa las amray in la khilaafo waxaa ku sugan oo kale qofkii cibaadadiibu u xoogaysanaya ataqawi lilcibaada oo qofka suxuurtay iyo qofka aan suxuuran isku mid maaha qofkaan suxuuran waxaa dhici karta ayadoon maalintii gelinka horba aysa dhammaan inuu dacfi dareemo inuu daal badan dareemo oo salaadihii iyo quraan akhriskii inuu markaasi awood badan u waayo baynamaa qofka suxuurtay uu ka dhigaya qof soo quraacay saako kale oo marka awood badan uu marka helayo taana markaasi waa laga faa'idaysanaya inuu qofku cibaadadii uu marka u helo taqawi waxaa kaloo ku sugan xilligaa suxuurta waa waqti nusuuli rabbi rabbi baa soo dega oo addoommadiisa ayuu odhanaya ee baryaya yaa wax siiyaa yaa wax weydiisanaya marka qofku markuu xilligaas intuu kaco uu suxuurto jaanis kalea ku jiro qofku ilahay inuu baryo inuu markaasi dikrigii ilaahay xuso inuu salaadihii sunooyinkaa tukado inuu waxyaalo kale oga faa'idaystana way ku sugan tahay oo ducadiisana la ajiibo xilligaas maadaama ilahay uu inoo sheegay inuu soo degay asagu oo markaa uu ajiibayo shardi ma ahan inuu qofku cunto badan cuno yani hadduu qofku xataa wax yar uu cabo kabasho biya hadduu cabo fadliga insha allah waa helayaa loogama jeedo inuu qofku cunto badan cuno oo qofkaan cunto badan cunin ma suxuran macnuhu sidaa maahan adnaa shay qofku hadduu la yimaado xataa asagoon cuntadiiba doonaynin ta'asiyan binebiyi calayhi salaatu wasalaam wa talaban liljri hadduu sidaa u sameeyo ajarkaasi wuu helayaa marka shardi maaha qofku cunto badan inuu cuno shardi markaasi maaha cunto gaar ahaaneedoo qofka le mid cunto noocaasa cunna markaasi may jirto waxaa laga qaadanayaa tacliinta nebigu calayhi salaatu wasalaam say u wanaagsanayd markuu arin sheego ciladana waa raacinaya tasaxaruu suxuurta maxaa laga faa'iidaya fa ina fi suxuuri baraka marka qofku markii loo sheego cilada arinkan lasamraya ku sugan inuu qofku yani ku dadaalo shaygii jeclaado ayaa markaa ka laazimaysa can anas ibni maliki can zayd ibni haabit radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi tasaxarnaa waan suxuurannay maca rasuuli illaahi rasuulka ilahi la jirkiisa ayaan suxuurannay sala allahu calayh wasalam uma qaama nabigu waa kacay ila salaad salaad buu kacay qaala anasu anas wuxuu yihi qultu lizaydin zayd ibni haabit waxaan ku idhi kam kaana bayna aladaani wasuxuur imisaa udhexaysay ama kam bayna aladaani wasuxuur imisaa udhexaysay adaanka iyo suxuurta qaala qadru khamsiina aaya qadar la akhriyo konton aayadood ayaa udhexaysay xadiidkan wuxuu noo tilmaamayaa imisaa loo dhexaysiinayaa markaasi suxuurta xilligee la suxuuranaya wakhtiga la suxuuranayo ayuu xadiidku inoo caddaynaya xadiidka waxaa warinaya anas wuxuuna ka warinaya zayd ibnu haabit zayd wuxuu ka mid ahaa saxaabadii waaweynaa oo reer madiine ayuu ka mid ahaa markuu nebigu magaalada madiine yimid ayuu markaasi islaamay nebigu wuxuu amray oo ku khaas yeelay farta yuhuud ay wax ku qoraan inuu barto oo nebiga ka codsay tacalam lii kitaab alyahuud qoraalka yahuudda ii baro ayuu ku yidhi zayd wuu bartay wuxuu nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam fainii wallaahi ma aamanuhum calى kitaabi ma aamini kara nimankaase ii baro farta ay wax ku qoraan waxyaalaan isku qorayno ma aamini karo waxay soo qorayaane ii baro waa bartay wuxuu leeyahay markaasi zayd ibn haabit famaa madaa lii nisfu shahri xataa xadaqtuhu bil niskeed ma tegin ilaa aan si fiican u bartay luqadoodii iyo qoraalkoodi aan si fiican u bartay nin maskax badan inuu ahaa bay ku tusinaysa wuxuuna ka mid aha raggii markaasi nabiga wax ka qori jiray waxyiga ayuu ka mid ahaa wuxuu dhintay saxaabigani han iyo afartanka hijriga ayuu dhintay wuxuu marka tilmaamay zayd radi allahu canhu nebi maxamed baan la suxuurtay calayhi salaatu wasalaam kadib nebigu wuxuu u kacay salaadii yani salaaddii subax buu nebigu u kacay anas baa haddaba weydiiyey zayd baan waxaan weydiiyey imisaa u dhexaysay adimaadda iyo suxuurta adaankan culamadu isu khilaafeen tafsiirka lagu fasirayo qaar waxay ku fasireen adaanka waxaa loo jeedaa aliqaama aqimitaanka xilligii salaadda la qiimayey iyo xilligaa suxuurateen imisaa u dhexaysay wuxuu ku sheegay marka qadru khamsiina aaya in kon- eh, konton aayadood in la akhriyo baa udhexaysa marka adaankan waa lagu fasiray eh, markaasi waa lagu fasiray aqimaad waxaa kaloo lagu fasiray adaanka caadigana waa lagu fasiray ibnu daqiiqna alciid sheekha la yidhaahdo daahirka xadiidku ku xambaaray oo wuxuu yidhi waxaa loo jeedaa aladaanu athaani baa loo jeedaa adimaadda labaad baa loo jeedaa waana midkuu adimi jiray cabdullahi ibnu maktuum ayaa adimi jiray ayib marka xili la akriyo konton aayadood adimaadii dambe iyo salaadii suxuurtii adimaadii dambe ila haddii adimaad dambe lasoo gaaro suxuuri ma jirto adimaadii dambe iyo suxuurta waxaa udhexaysay xilliga la suxuurtay adimaadii konton aayadood sheekh ibnu cuthaymiin raximah allahu tacaala eh, wuxuu odhanayaa afar daqiiqo taqriiban afar daqiiqo wuxuu odhanaya sheekhu laakin qara'tuhaa fabalaqat naxwa sita daqaa'iq anaa konton aayadood akhriyey kontonka aayadood looma jeedo aayada dha- dheer looma jeedo aayada gagaabana looma jeedo waa aayada dhexdhexaada weeye marka waan akhriyey waan tijaabiyey buu sheekh ibnu cuthaymiin leeyahay lix daqiiqay noqotay marka xilligaad suxuurta ka faaruqaysid iyo adimaada dambe inta la adimayo qadarka u dhaxayn karaa waa inuu noqdaa lix daqiiqo shan daqiiqo oo kale markaas adoo markaa dhammeeyey oo daqiiqda kadib yani markaasi wax badan aan joogin adinkii waa inuu dhacaa adinkii waa inuu dhacaa marka in dib loo dhigayo ayaa laga qaadanaya xadiidkan oo suxuurta xilli dambe la suxuuranayo xilli hore qofku inuusan suxuuran waxay khilaafsan tahay sunnada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayay markaa khilaafsan tahay waa in dib loo dhigaa weeye si qofkii markaa hadduu suxuurtay maalintii waxay ka dhigan tahay kaano saaka inuu soo quraacday oo kale marka baahi badan qofki ma dareemayo baahi badan ma dareemayo bikhilaaf hadduu qofki labayo tobanka habeennimo suxuurto ee, kadibna uu seexdo marka waxaa dhici karta qofkii inuu baahi badan dareemo maalintii ayaa dhici karta marka in dib loo dhigo halkaa fadli badan ayuu markaasi qofku helayaa ayib ee, waxaa laga qaadanayaa ee, xadiidkan waktiga suxuurtu ee, inuu yahay wakti markaa cibaado saa darteed anas radi allah- ee, zayd markuu sheegayey wuxuu ku qadaray qur'aan buu ku qadaray qiyaasta uu ku bixiyey ma ma oran saacad kumuu qadarin ee wuxuu ku qiyaasay yani waqti cibaada maadaama uu yahay waa in waa xili qofku uu akrin karo konton aayadood marka xilligaa inuu yahay xilli cibaado loogu talagalay ayaa halkaas laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya oo kale in markaasi saxaabadu radia allahu canhum ay cilmiga ku dadaali jireen waayo anas wuu su-aal buu weydiiyey imisaa udhexaysay noo caddee ee, zaydna markaasi waa u caddeeyey ee, dadka qaarkood waxay sameeyaan yani waxa wey intay xilli hore suxurtaan ayay markaa dib u seexdaan markaas salaaddii subax dhaaftaa salaaddii subax ayay ka seexdaan taasi waa qalad weyn weeyaan waa qalad weyn qofku waxaa la rabaa salaadda subax inuu ilaaliyo maadaama ay tahay waajib inuu ilaaliyo markaa ku dadaalo ayaa laga doonaya can caaishata wa umi salma radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalama kaana yudrikuhu lfajru caaisha iyo umu salama waxay wariyeen ana rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam kaana wuxuu rasuulku ahaa yudrikuhu miduu soo haleelo alfajru salaada subax ayaa soo haleeli jirtay walxaal huwa junubun uu janaabo qabo min ahlihi ay min jimaaci ahlihi ahalkiisi uu la kulmay ee u galmooday ayuu markaa janaabada xaggeeda xaggaasu ka ahaan jiray uma yaktasil nebigu waa mayran jiray wayasuum waana soomi jiray caaisha iyo umu salama waxay warinayaan nabigu calayhi salaatu wasalaam waagu inuu u baryi jiray fajrka loo jeedo waa fajru saadiqa laba fajri baa jira midna waa fajru kaadib waa xilli hore isagu midna waa fajru asaadiq waana midka faafo jihadaasoo dhan markaasi ku faafa jihatu sharqi ama jihatu lmashriq kaasa waxaa loo yaqaana alfajru saadiq waxaa waagu u baryi jiray nebigu isagoo janaabo qaba janaabadaa marka may ahayn mid markaasi uu riyooday ma ahayne wuxuu ahaa jimaac iyo galmo ahalkiisii uu u galmooday ayib kadib nebigu waa mayran jiray waana soomi jiray wuxuu xadiidku daliil u yahay in qofkii waagu u baryaa isagoo janaabo qaba inuu soomi karo isagoon mayran oo weli janaabo ay ku suganta hadduu waagu u baryo inuu soomi karo oo soonkiis waxba uusan yeelaynin ayaa markaa laga qaadanaya culimmadu arrinkaasi waa ku ijmacsan yihiin xadiidkuna waa tusinaya ayib waxaa kaloo laga qaadanaya gabadhii xaa'idka ahydna waa la mid gabadhi xaa'idka ahayd iyo gabadhi nifaaska qabtay haddii uu dhiiggii ka go'o qabla salaati alfajri ka go'o walow yaysan mayranba haddii markaasi yani qabla alfajri uu ka go'o dhiiggii way mayranaysaa markaasi bacda salaati alfajri ama bacda alfajri bay mayran kartaa soonkeedina waxba markaa ma yeeli way sii niyo- way sii niyoonaysaa walow mayrashada dibba ha u dhigatee laakiin waa inay sii niyootaa inay sood maadaama dhiigku ka go'ay niyada waa inay la timaadaa marka junubka la mid taha maadaama kii junubkaba ee, sharcigu u ogolaaday inuu waagu u baryi karo isagoo janaabo qaba gabadha iyadoon xeedki ka mayran ama nifaaskii dhiiggii dhalmada ka mayran hadduu waagu u baryo inuu soomkeeda asaxayo hadday sii niyooto ayaa laga qaadanaya ayib Eh, waxaa kaloo markaasi laga qaadanayaa yani waxaa weeyaan in waxyaalaha qaarkood oo laga xishoodo in la tasriixin karo haddii dani keensato waayo xaasaskii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam arrinkani waxay u sheegayeen inay dadka diinta u caddeeyaan waxyaalo fara badan oo haddaysan iyagu sheegeen aan la garteen ayagaa caddeeyey radia allahu canhu marka waxay uga- oga jeedaan inay dadka diinta u bayaamiyaan u caddeeyaan bay oga jeedeen in arinkaa galmada ku saabsan iyo wax la sheeg sheega maahan oo wax dadku ka xishoodaan weeye haddana waxay u sheegayaan bayaan lisharci sharcigii bay ku caddaynayaan yaana ujeeddo kale markaasi kama leh ayib marka waxaa laga qaadanaya sharcigeennu siduu u sahlan yahay siduu u fudud yahay lama oran qofku waagu u baryaa isagoo janaabo qaba ama gabadha iyadoo xayd ka mayran waagu u baryaa ama gabadha iyadoo dhiiggii dhalmada ka mayran waagu u baryaa soon ooma jira lama oran waa taysiirka shareecadeenna iyo fudaydka shareecadeenna markaasi ay fududahay ayaa markaasi eh, laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ficilka nebigu calayhi salaatu salaam inuu xujo yahay ficilka nebigu uu sameeyo sida qowlkiisu xujo u yahay ficilkiisuna waa xujo waayo hadda xadiidku waxa uu sheegayo qowl maaha maxay sheegeen caaisha iyo musalama waaga u baryi jiray isagoo janaabo qaba marka waa ficiluu sameeyey weeye marka ficilku waa xujo xukun baana laga qaadanayaa ciddii kale oo arrinkan uu ku dhacana inay la mid tahay eh, oo markaasi soonkii is waxba yeelaynin ayaa markaa laga qaadanaya halkaa inoo joogo wallahu aclam